maxkamadda ciidamada oo ku taalla maamul goboleedka puntland ayaa maanta dil ku xukuntay saalixi cafiifi camuudi oo ah muwaadin u dhashay dalka yemen oo dhowaanta lagu qabtay inuu hub keenay dalkaasi uu ka keenay dalka yemen oo uu keenay puntland nuux muuse barjaab ayaa warbixintan garowe nooga soo diray
maxkamadda ciidamada puntland ayaa sheegtay in saalixi cafiifi camuudi ay qodobada u cuskatay yihiin argagixiso caalami ah sida uu ku soo oogay cabdikariin xasan firdhiya oo ah xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada ee puntland maramuujinta maxay ahayd eedaysanahaas waxa weeye saxiimadii uu markaa mas-uulka ka ahaa oo lahaa qalabkii saarnaa oo ka koobnaa saddex jawaan oo ka kooban waxyaabaha qarxa baskuulada tiradoo dhan tashaxmo shuruucda ka soo baxday argagixisada ay leedahay qodobkiisa saddexaad waa argagixisada ajnabiga ah oo kusoo duusha dowladda puntland ama qaranka soomaaliyeed loo aqoonsan yahay argixisa caalamiah waxaa lagu ciqaabayaa dil toogasha camuudi iyo hubkiisii ayaa sidoo kale isla maanta loo soo bandhigay saxaafadda kuwaasoo kale ahaa biskoolado waayarada qarxyada loo adeegsado baaruud iyo alaabo kale oo waxyaabaha qarxa lagu sheegay waxaana la sheegay baaritaano ay sameeyeen ciidamada sirdoonka inay u soo gudbiyeen maxkamadda ciidamada in ninkan uu xiriir la lahaa argagixisada caalamiga guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada axmed cabdi bootaan ayaa dhagaysi kadib isagoo soo cuskanaya qodobo dhowr ah ku xukumay camuudi xukun dil ah kadib maxkamaddu markay dhagaysatay qiraalkii uu maxkamadda ka hor dhirtay oo uu dhirtay inay isagu uu mas-uul ka ahaa doontaas watana mulkiyadeedan ahaa isla markaasna uu keenay dalka soomaaliya khaasatan puntland magaalada xabo markay dhagaysatay maxkamaddu qareenkii daafacayay kadib maxkamaddu showr kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysane saalixi cafiif xamuud dil toogashaah iyadoo u cuskatay qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo xeerka argagixisada adduunka qodobka saddexaad waxay ku xukuntay dil toogashaah qareenka saalixi cafiifi u doodayey maxamed xasan maxamed ayaa ku dooday in saalixi uu ahaa nin laga kiraystay dooni balse ay dembiilayaashii meesha ka maqan yihiin isagoo sheegay inay habbooneyd in lagu xukumo xabsi daa'in ninkan wuxuu sheegay in nin kale alaabta soo saaray oo doonta ka soo kiraystay ninkii kalena kaasu wuxuu ahaa faacilka asalka ahee dembiga rasmiga ku ahaa ninka galowga wuxuu ahaa nin musaacida oo caawinayay oo gacan siinayey maxkamaddu laba arrimood bay xaqu ahayd ninkan dil inay ku xukunto sharcigu waa qaba haddaan anigu qareen ahayna dilka lagu xukumay kama xumi oo maxkamaddu xaq ay iyadu leedahay bay dabaqday oo ku dhawaaqday waxaase u bannaanaa maadaamuu yahay nin gacansiin ahaa oo nin kale gacan siinayey oo musaacid ahaa dilka meeshay kaga xuntay
saalixi cafiifi camuudi oo ahaa konton sano jir la qabtay dabayaaqadii julay ee sanadkan isagoo ku sugnaa xeebta xaabo ee gobolka bari ayaa waxaa isla maanta loo gudbiyey xabsiga dhexe iyadoo hubkii lagu qabtayna maxkamaddu amartay in lagu wareejiyo madaxtooyada puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe